bulshada ku nool deegaanka tuula oman ee gobolka galgaduud ayaa baaqu daray wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug iyagoo ka dalbadan in wax laga qabto baahiyaha asaasiga ee deegaanka ka jira sida biyola'aanta helidda adeegyada caafimaadka iyo sidoo kale fursadaha waxbarasho aan ku filnayn deegaankaasi qaar ka mid a bulshada ku nool deegaanka tuula oman oo warbaahinta la hadlay ayaa ka codsaday wasaaradaha kala duwan ee gobolka galgaduud in wax laga qabto baahiyaha asaasiga ee ka jira deegaankaasi waxaan u qaylo dirsanaynaa oon rabnaa inay naga taageeraan waxbarashada dhammaan ciddii iskuulka aan dhisnay oo wax la yahay mudanna inay naga taageerto oy gacanna siido hadday tahay shaksi ilaahay oo wax siiyey oo naga bixi kara mushaar macallimiinta ama macallinka hadday tahay adduunka haddeer wax badanaa ka jiree dad maamul ama wax lamida gacanta kula jira oo naga taageeri kara waxaan rabnaa inay naga taageeraan oo ay gacanna siiyaan ayaan u baahannahay dadka waxbarashada ku lugta leh oo u dhashay deegaanka waan u baahannahay waxaan u qaylo diraynaa wasaaradda waxbarashada galmudug carabkala agmari mayno waxbarashadu waxaa waaye meel kasta waa taallaa waxayna u baahantaa taageero ciddii wasaaraddaas aan carabka ku dhufanna ka mid a oo wax noo qaban karta yaah waxaan u diraynaa inay wax ka qabato arrintan baahida meesha taalla
waxaan ka rabnaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiir dhoore oo wasiir dhoore wasiirkoodii yahay kaanagiina uu yahay inay macalimiin noo soo diraan oy waxbarasho noogu soo diraan oo maclimaanta noo keenaan waan ka rabnaa marka koowaad marka kaloo labaad meeshan waxaa la yidhaha tulo oom ceel ma leh cidoon ceel lahayna waxaa ka taagan iskool dad shacabahaa ku nool shacaba ha ku nool booyaday biyo ku cabaan iyo bac bac iyo booyad ay biyo ku cabaan ceel gacmeed ay cabaan oy shubaan oo ceel gacmeed ugumayaan ceel matoora oo riig saaran yahay ka cabaan ugumayaan waxaan codsahaynaa tulo oo mana magaceedii ahay haddeerna iskooladaa ku yaal dad islaam ahoo shacabuna waa degan yahay matooran ku biyo cabno oonaan meeshan ugu haayeen caalamkaan ka codsahaynaa